أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo in ka badan konton murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar cagmarin ah oo ka dhacay bariga wilaayada hiiraan dagaalka dhanka cirka ah ee u dhexeeya shiicada iiraan iyo sahyuuniyadda yuhuudda ayaa galay marxalad cusub kadib markii saliibiyiinta maraykanka ay ku soo biireen dagaalka kooxda riidada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhibaatada iyo baadda dhaqaale ee ay ku hayso shacabka magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ayaa ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayadaasi beesha cawliyahan ee degta wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo nool ah oo geela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka ardayda machadka taajul waqaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran in ka badan konton murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar cagmarin ah oo ka dhacay bariga wilaayada hiiraan haddaba waxaan howlgalkaasi wax ka weydiinay walaalkeen ismaaciil salaad bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa barqanimadii maanta allah fadligiis waxa ay weerar cagmarin ah ku qaadeen xero maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen duleedka deegaanka ceelqooxle loo yaqaano ee hoos tagta degmada muqokori ee wilaayada hiiraan weerarkani oo dhacay barqanimadii maanta ayaa ciidanka mujaahidiinta allah fadligiis waxaa u suurto gashay inay cagta mariyaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa halkaasi waxaa jira khasaare aad u xoogan oo cadowga maanta ka soo gaaray weerarkii ka dhacay duleedka deegaanka ceelqooxle ee wilaayada hiiraan saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in weerarkaasi maanta mujaahidiintu ay ku dileen koob iyo soddon askari oo murtadiin ah oo dhammaanba askarta la laaye ee murtadiintu meedadkooda ay cadowga ka carareen oo mujaahidiintu ay dul taagan yihiin oo weli ay yaalaan goobihii maanta dagaaladu ay ka dhaceen tirada dhaawaca saraakiisha mujaahidiintu waxay noogu sheegeen in dhaawaca uu gaarayo ilaa labaatan askari walaalka waxaa suurtagal ah inuu khasaaruhu intaa ka bato maadaama dagaalku ahaa mid aad u xoogan oo cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaa ku sugnaa allah ayaa ku mahadsan guushaasi ballaaran ee mujaahidiinta ay maanta ka gaareen dagaalka ay la galeen cadowga goobihii maanta dagaaladu ay ka dhaceen ee duleedka ceelqooxle iminka xaaladeedu waa mid degan waxaa ku sugan ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda halkaasi ugu sugan maleeshiyaadkii murtadiinta intii la laaya mooyaane intii kalena waxaa lagu soo waramayaa inay u firxadeen deegaano ay ka mid tahay degmada muqokori iyo deegaano kale oo weli mujaahidiintu ay sii bacsanayaan dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka ceelqooxle duleedkiisa wuxuu imaanayaa xili toddobaadyadii lasoo dhaafay dagaalo qaraar ay ka dhacayeen duleedka deegaanka ceelhareeri oo dhowaan mujaahidiintu ay la wareegeen cadowga allahna halkaasi si weyn loogu dhiigbixiyey marka waa furin kale oo cadowga maanta lagu dhiigbixiyey oo iyaduna ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada muqokori wixii kusoo kordhay insha allahu tacaalaa khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaalkaasi maanta ka dhacay duleedka ceelqooxle waxaan kusoo gudbin doonnaa insha allahu tacaala barnaamijyadeenna iyo wararkeena soo socda mahadsanid ismaaciil dagaalka dhanka cirka ah ee u dhexeeya shiicada iiraan iyo sahyuuniyadda yuhuudda ayaa galay marxalad cusub kadib markii saliibiyiinta maraykanka ay ku soo biireen dagaalka walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xiisadda ka taagan mandiqada bariga dhexe ee u dhexaysa dowladda iiraan iyo maamulka yuhuudda ayaa gashay marxalad cusub kadib markii dowladda maraykanka ay si toosa ugu soo biirtay dagaalka ciidanka cirka maraykanka ayaa xalay weeraro xoogan ku qaaday saddex xarumood oo lagu farsameeyo nukliyeerka oo ku yaala gudaha iiraan madaxweynaha maraykanka oo hadlayay ayaana yidhi saacad ka hor ciidanka cirka maraykanku waxay weeraro waaweyn ku qaadeen saddex goobood oo nukliyer ah oo ku yaala dhulka iiraan fardo natanza iyo isfahan dhammaan dadku sannado badan ayay maqlayeen magacyadan xilli nidaamka iiraan uu dhisayay xarumo burbur leh ujeeddadeennu waxay ahayd inaan burburino awoodda iiraan ee yuraaniyumka lagu bacrimiyo joojinta hanjabaadda nukliyar ee caalamka iyo inaan hor istaagno maalgeliyaha koowaad ee argagixisada dhankeeda dowladda iiraan ayaa iyadana maanta waxa ay qaaday weeraro aad u xoogan oo beegsaday magaalooyinka waaweyn sida talaabiib iyo xayfa sawaariikhda iiraan ayaa ku hobtay dhismayaal ku yaala magaalooyinkaasi ixtilaalka ku jira waxaana ka dhashay burbur aad u xoogan iyadoo dad yuhuudda ay weli ku jiraan burburka hoostiisa ilaa toddobiyo labaatan ruux ay warbaahinta sahayanada ay ku warantay inay ku dhaawacmeen weeraradii maanta iyadoo ciidanka dowladda iiraan ay ku hanjabeen inay qaadi doonaan weeraro kuwaas ka xoog badan mahadsanid cali yare kooxda riddada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhibaatada iyo baadda dhaqaale ee ay ku hayso shacabka magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed iyadoo qayb ka ah boobka dhaqaale ee lagu hayo shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah ayay kooxda riddada soomaaliya soo saartay awaamir cusub oo lacago baad ah looga qaadayo dadka danyarta ah ee ku dhaqan muqdisho iyo duleedkeeda kumanaan maleeshiyaad ah oo lagu soo daadiyey xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir ayaa ku wargeliyey ganacsatada iyo dadka degan guryaha inay bixiyaan lacago baad ah oo ay ugu magac dareen canshuuro maleeshiyaadka shahadalla dirirka sirdoonka kooxda riddada ayaa soo saaray amar ah in lacago cusub la duldhigay dhammaan qoysaska degan magaalada muqdisho lacagahan ayaa si isku mid ah looga qaadayaa qofka leh milkiyadda guriga iyo dadka guryahaasi kirada ku degan waana baad kale oo dheeraad ku ah lacagihii ay horey u qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda kooxda riddada iyo maamulka gobolka banaadir ugu magacaaban murtadiinta mid ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in golaha wasiirada kooxda riddada ay miiska soo saareen xerar gaaleedyo hor leh oo halis lagu gelinayo dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed isagoona tilmaamay in tallaabooyinkan guracan ay sii kordhinayaan dhallinyarada dalka isaga tahriibayso sababo la xiriira boobka lagu hayo dhaqaalaha dalka laakiin wax ka daranaa jiro oo ka halis badan dhallinyaradan inay waxaa la rabaa ku baraarugaan oo influence fiican ku yeeshaan sharciyada dalka laga sameynaayo biilasha maalin walba golaha wasiirada la geenaayo biilasha baarlamaanka la geenaayo waxa uu madaxweynaha saxiixayo dhammaantood waxaa ku wada jiro waxyaabo ka retamanayo dalka inuu noqdo dal ka caagan in lagu noolaada hataa yacni isgaarsiintii waa la dhibaateynayaa sectorka isgaarsiinta korontadii sidoo kale biyihii sidoo kale yacni qaabka xataa wada shaqeynta nolosha everything dhibaateyna ku socoto hadda waxaa lasoo wadaa sharciga oo xirfadlayaasha caafimaadka qaab loo shaqeyn doono xataa ma jirto qof kasta inuu ka cararo waddanka noqon doontaa murtadiinta oo horey shacabka muqdisho uga qaadi jiray lacago baad tirabeel ah ayaa hadda sii kordhiyey iyagoo magacyo kala duwan dadka ku baraya mahadsanid cabdulqani bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan boqolaal ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa salaadii maqrib kadib ee xalay isugu soo baxay fagaaraha ansaaru shareeca ee magaalada buurdhuxunle halkaasoo loogu soo bandhigay aflaamtii ugu dambeysay aflaamta lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa filimkii dhowaan ay soo saartay kataa'iba al ikhbaariya ee lagu soo bandhigay weerarkii barakeysnaa ee mujaahidiintu ay ku xasuuqeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellaha dhexe idaacadda islaamiga andalus oo goobjoog ahayd goobta filimka lagu soo bandhigayay ayaa mikarafoonka la dhexmartay qaar ka mida bulshada buurdhuxun leh iyagoona ka sheekeeyey aflaamta ay daawadeen gaar ahaan filimkii ugu dambeeyey ee kataa'ib al ikhbaariya ay baahisay waxayna qaarkood ka warbixiyeen waxyaabihii ugu darnaa ee filimka ay ku arkeen
fiirsadahan filinkii wargaadi ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kaasoo dadka muslimiinta ee ka nool fagaaraha deegaanka buuruxle wilaayada islaamiga gobolka bakoor ka ilgabobsadeen ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan mayinka yaa badanaay murtadiin may dharaayeen aratuurkaay may dharaay irin moor lukutagan hariirsadaayo may dharaayeen yaa ii muugada filin oo maasha allah un eedi eedun ilajibna fiirsadahayn mayb waa gaaladi oo mayb waa gobolkii banaankii ku rooraso arri ilaahay baktijo iyona mayb waaya fiirsadahayn ilaahay ka mahadsan mayb waa buurahonle mayb waa uukalaasanayn kashada ilaahay ka mahadsan walaaqasa fiirsadahayn mayinka yaa badanaaya inta ku armerto walba barnaamijyo goos goos ee badanoo laaska dadale haani hore iyo haandembibo ka gaal kawaayil wal warar lakaalo dhalinyaro lahaqa gobodayo dambe mayba foodadu kulinka jido balaga aragaay mujahidiinta meenka do'aay ilaahay subxaana watacaala ilaahay galantay golka waala gaaladan ilaahay dulley way baroognay masalaha ansaaru sariya yaa roogna way fiirsadahayna filin kinga yaa badanaaye unanunka faraanaya fiirsadahay way ba aragahayna meela eraayis filmaankinga dembeeye walaalawayna mujaahidiinta fuliyaayan madii haada lahayti hiiran iyonay madii haada fadi meela eraayis jabelaadha ilaahay aan kama hadiyaan wayban kama hadyaane midaas kadib walaalowayn mujaahidiin yaan kama hadyaane faraha baan gududoho korname walbaga dadarsada fade waybuaha ilaahay sambarakaayaleene walaaloowayn mujaahidiinta onoonu mayleeraayus garabkingaen insha allah woobilaayeen filimkan lagu baahiyey kanaalka kataib al ikhbaariya ayaa soconaya in ka badan toban daqiiqo waxaana qaybta hore lagu soo bandhigayaa dhibaatada loo geysanayo walaalaheena muslimiinta reer falastiin iyadoona la arkaya dhacdooyin xanuun badan hase ahaatee waxaa ku xiga oo qeybaha dambe ee filimka lagu daawanayaa xasuuqa maleeshiyaadka murtadiinta loogu geystay deegaanka wargaadhi ee shabeellaha dhexe halkaasoo laga tillaabsaday meydadka maleeshiyaadka murtadiinta waxayna tani muslimiinta u noqonaysaa indhaqabowsi waxaana filimka sidoo kale qeybaha ugu dambeeya lagu arkayaa qanimadii mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen iyadoona ugu dambeyn dab la qabadsiinaya saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka wargaadhi mahadsanid abuuxasaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ayaa ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed kulankan ayaa ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka islaamiga wilaayada galgaduud iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada waxaa kulankan ay barbar socday dowla diini ah oo loo qabtay caamiliinta maktabka sakawaadka ee wilaayada iyadoona dowladda loogu magacdaray saxaabiga jiliilka ah ee abuubakar sidiiq radiallaahu canhu munaasabadda lagu soo gabagabaynayo kulankan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud waxaana madasha laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay horwadeennada maktabka sakawaadka ee ka soo qaybgalay xafladda qaybna ka ahaa dowladda loo qabtay caamiliinta aniga waxaan ka socdaa degmada xeendheeraan ka socdaa kulankan waa kulankii sanadlaha ahaa oo mar kastaba la isugu imaan jiray dowladii lagu qaatay walaalkii iga horreeyaa ka soo sheekeeyey ilaahay subxaana watacaala ajiriya xasanaad badan ha ka siiyo waa kulan runtii aan ka faa'iidnay wax weynin badan aan ka faa'iidnay kulankeennu markii hore waxa uu ku soo qaatay dowladda waxa soo qaatay maktabu sakawaad waaye kadibna waxaan isugu nimid khiyaar badan oo ka mid ah owlaadda maaragtay degmooyinka oo ka mid ah haddii ilaahayba aan laga weynin gobolka wilaayada gobolka oo dhan iyo maaragtay owlaaddoodii ka mid ah waxaan dhihi karnaa waa kulan cajiib leh oo aada u wanaag badan waaye waxaan ka mid ahay anigu ragga howlwadeennada maktabka sakawaadka anigoo ka socda degmada galhareeri aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa qadiyadan maantay ijtimaaciga guud ah gaar ahaana mataqaanaa maktabka sakawaadka loo qabtay ee dowro oo sanadla ahayd haddana lagu soo kordhiyey mas-uuliyiinta ama mataqaanaa wulaadda degmooyinka gobolka oo ayaguna qayb ka ahaanaya sidii ilaahay subxaana watacaala diinkiisa loo hormari lahay gaar ahaan maktabkan sakawaadka mataqaanaa barnaamijyaadkiisa iyo arrimihiisa loo hormari lahay ayaguna qayb ka ah waxaan leeyahay ayadana aadaan usoo dhaweyha ilahi subxana watacala ku mahadsan runtii waa wax aada loogu farxo waxaan leeyahay marka ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan uma raggii mataqaanaa arrinka qaban qaabiyey insha allahu waxaana isku dayi doonaa inaan sida aan u wadi jirnay iyo si kasii ballaaran aan mataqaanaa usii wadno annagoo ilaahay subxaana watacaala u kaashahayna gabagabadii waxaa goobta ka hadlay sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda isagoon la dardaarmay howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada ee marka ikhwa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu diri jiray sucaadaas iyo raggaas mas-uuliyiinta diri jiray oo qabaa'ilka loo diri jiray abubakar xilligiisii madaxda muslimiinta saas ayay yeeli jireen dhammaantood se la ogyahay waxaanu nooga baahan yahay in mas-uuliyadda iyo waajibaadkana saaran insha allahu tacaala si wanaagsan aan u gudano arrintaasna waxaan isleeyahay arran oo runtii ragga ay ku ammaanan yihiin intaan ognahay oo aad iyo aad u dadaalaan khalal maaragtay aan lahayn walidaalika hadda maanta in ragga maaragtay la taxfiiziyo oo barnaamijyadaasi ee ragga kolley ay ku ammaaneen taas ayaa keentay insha allahu tacala waxaan kasoo koobayaa walaalahaasi ay dardaarmeen horta dadka ayaad ku dhex jirtaan dadkana waa noocyo badan ay leeyihiin dad jaahila ku jiro dad oo waxaa jira maaragtay si kale oo qallafsan oo adaga jiro dadka in tacaamulka iyo taysirka in lagu dadaalo iyadoo waajibkaana meeshaasi maaragtay sidii la rabay loo gudanayo in dadka maaragtay insha allahu tacaala dhaqan wanaagsan iyo mucaamalo wanaagsan in lagula dhaqmo ma ahan markii ugu horreysay oo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ay dowlo u soo gabagabayso caamiliinta maktabka diiwaanka sakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoona dufcadan ay qayb ka noqonayso dufcooyin hore oo dowladdiini ah ay u soo gabagabaysay wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan beesha cawlyahan ee degta wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo nool ah oo geela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo sii aanbaqaadaya munaasabaddan oo ka dhacday deegaanka waraha dhooble ee hoostaga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayay beesha cawliyaan ku wareejisay afartan neef oo geela oo u talagashay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka goobta ay xafladdu ka dhacaysay waxaa ku sugnaa culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo marti sharaf kale waxaana ugu horreyn kelimad ka jeediya sheekh xasan takar oo ka mid ah culimada mujaahidiinta waxa uuna ka hadlay fadliga ay leedahay in jidka allah wax lagu bixiyo in lagu wareejinayo infaaq fii sabiilillaah ay wareejinayso beesha cawlyahan geel tiradiisu yahay afartan neef oo geela horta sideedaba alinfaaqu fii sabiiliillaahi waxaan walaalaha muslimiinta u sheegayaa wamaa tunfiqu min shayin fii sabiiliillaah wax alla waxaad ilaahay dartiid u bixiseen yuwaffa ilaykum wa antum laa tudlamuun ilaahay waa idin oofinaya iyadoon laydin dulminaynin ilaahay fii sabiiliillaahi qur-aanka ilaahay ku badiyey mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaah kamahali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa wallaahu waasicun caliim minowadoonnada iyo waxgaradka beesha awlyahan ayaa munaasabadda ka hadlay waxayna sheegeen in geel ay ciidamada mujaahidiinta ugu talagaleen ku wareejiyeen ugaaska beeshaasi annagoo ah beesha cawlyahan oo ka mida beelweynta ogaadeen kana sii ah beelweynta absame waxaan maanta muxaafadada ama degmada bu'aale khaasatan deegaanka waraha dhoobley aan ku wareejinnay wilaayada islaamiga ah ee muxaafadada bu'aale afartan neef oo geela oo aan ugu talagalnay hadiyad insha allahu tacaalaa cadowga ilaahay loogu xoogaysto muslimiintana manfaco iyo meelqabad u noqoto waxaan maanta meeshan ku wareejinaynaa afartan geele oon ugu talagalnay mujaahidiinta ku jilba xidhan furmaha dagaalada ka socdaan afartankaa geele ilaahay dartii baan u bixinnay raggaa gaalada la dagaalamaya ee na difaacayo ee diinta wado inaan ku kaalmeynaan u bixinay asaga maanta kelina ma aha asaga kelina kuma ekin kii kalena wuu daba socdaa asagoo ka badanna waan keeni doonaa insha allah ilaahay idankii sidaas baan annagu haddaan odayaalkii reerka nahay yaan waxaan ku wareejinay geelaa ugaaska annaga ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane ugaas yuusuf ugaaska beesha cawlyahan ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay waxa uuna geela si ay beesha ciidamada mujaahidiinta ee ugu talagashay ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga jubbada dhexe si ay u gaarsiiyaan furimaha hore waxaan bixinaynaa geel afartan geel ah ee laguna bixinayo jihaadka ilaahay dadka safuufta iyo faquurta joogana aan u kaalmaynayno xoolahaasaan dhex taagan aan bixinaynaa beesha culyahan xoolahaasay maanta bixinaysaa ilaahay baana ku mahadsan waana u ducaynaynaa ciddii xoolaha iyagana soo siisay ilaahay miisaankooda akhra allaha ugu kabo meeshaasaannu maanta dhex taagannahay waa mahad ilaahay waa mahad u soo hoyatay muslimiinta tawxiidsato ee alla ka cabsatay sunnadii nabi maxamedna qaatay waa guul u soo hoyatay ilaahayna waxaan leenahay amuuraha aan leenahay ee kitaabka ilaahay uu u weyn yahay ilaahay hana waafajiyo waxaana lagu garab taagan yahay jahaadka ilaahay ee nin walba oo tawxiidsaday uu ku noqday faralulcayn waxaan u nahay garab iyo gacal hiil iyo hoo waxaan la garab taagannahay naf iyo maal intana ma noqon doonto xoolaha aan bixin doono biidnillaahi alkariim kuwa ka badan baan bixin doonaa waa hordhac intaani beeshuna waxay diyaar u tahay wax allaala wixii tawxiidka iyo kitaabka ilaahay kasoo horjeeday sunnada nabi maxamed inay ka hor timaado muslimiintana ay garab istaagaan meesha aan joognane gaalo iyo gaalo kalkaal nagama soo gelayso insha allaahu geeluna wakaa waa tuban yahay biidnillaahi alkariim insha allaahu insha allaahuna kow ma aha labana ma aha saddexna ma noqon doonto way ka badan doontaa yaa aan annaga aan ku wareejinay waaliga gobolka sheekh cali darwiish beelahdaga wilaayaadka islaamiga ayaa ku tartamaya garab istaagga wiilashooda mujaahidiinta ay ku jilba xiran furimaha hore ee dagaalka waxayna halkan ka socda ku taageerayaan naf iyo maalba intaba mahadsanid cisaam ugu dambayntiina ardayda macadka taajul waqaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور halkani waa maaxadka taajul waqaar xaruntiisa degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay oo ay wax ku bartaan ku dhowaad toddobaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho bishii jamaadu thaani sannadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ayay si toosa u bilaabatay diraasada macadkan oo ay wax ku bartaan ardayda soo dhammaysay qur-aanka kariimka balse halkan ku barta taxfiidka iyo tasxiixa qur-aanka waana dufcadii labaad ee macadkan maadaama uu horey u soo saaray dufco ka qalinjibisay markii ay dhammaysteen duruustii loogu talagalay muddo hal sano ay wax ku baranayeen ardaydan ayaa dhowaan galay imtixaankii labaad ee fatrada waxaana hadda u harsan oo keliya midkii u dambeeyey waa kuwan qaar ka mid ah ardayda uu sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan kutubtii ay ku barteen macadka taajul wakhaar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟ اسمي مرواز وأنت؟ اسمي أسامة ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا؟ التجويد لغة التحسين واصطلاحا علمي يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فائدة علم التجويد؟ فائدته الفوز برضا الله تعالى ما أحكام النون الساكنة والتنوين وما هي؟ للنون الساكنة والتنوين عند التقائهما بحروف الهجاء أربعة أحكام الإظهار الإدغام الإقلاب الإخفاء ما تعريف المد لغة واصطلاحا المد لغة الزيادة واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد ما تعريف السكت أضع الصوت زمنا لطيفا أقل من زون الوقف بدون التنفس بنية متابعة القراءة لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله تعالى أن نعبد وحده ولا نشرك به شيئا كمراتب الدين مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بطاعة والبراءة من الشرك وأهله ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد والأخذ بالتدريج حتم لازم من لم يصحه القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله ugu dambeyn aan eegno natiijada imtixaankii ay galeen ardayda macadka taajul waqaar ee degmada buulafulay soddon iyo kow banaad eh gabdho eh iyo soddon iyo sodon wiilal eh leading affairs ka leedahay imtixaankii qaadni kulli inta ka arag doontaan laakiin siin sheege tumiyo sagaal qof oo qur-aankana dhammeeyeen boqolkii boqolasheenin labaatii kow qof inimi waaye maa bayna tisciin ila mia mumtaaziinta ka mid ayoon sagaaliyo shan sagaaliyo li sagaaliyo todoba sagaaliyo sideed dadka shan ka mid ah ila mia mumtaaziintu tum ilama maa bayna thamaaniin ila tisciin qoladan la araw jay jiddan iyo yoon sideetu ila sagaalun ee darje sheenan taqriiban tum ilama qof yoon li qofna mi waaye toddobaatan ila sideetan jayid ya nagdeen li qofna konton ilaa sabciin dadkan fayliin waana qayb ka mid ah dadaalada maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay iyo howlihiisa ku aadan sidii jiilka mustaqbalka loogu tarbiyeen lahaa barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa taasoo allaha fadligiisa aadaa looga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan mahadsanid abuu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu